tana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka radio muqdisho
maskaxiyo aqoon ma ka maaranta
qodobada aad ku maqli doontaan iyadoo ay ku beegan tahay toddobiiy labaatanka bisha labaad ee febraayo sannadda laba kun lix iyo toban subax sabdi ah barnaamijka waxaa ka mid noqonaya dowladda soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay khasaarihii ka dhashay weerarkii argagixisada al-shabaab ee xalay ka geysteen agagaarka hotelka s wa l ee magaalada muqdisho weerarkaasi iyo wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiidha ayaad barnaamijka kaga bagan doontaan qodobada kale ee aad maqli doontaan hadduu wakhtigu inoo saamaxo waxaa ka mid a munaasabad lagu daafuray xarun cusub uu ku shaqaynayo maamulka degmada xudur waxa ay ka dhacday magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool haddaba maxay ku soo kordhinaysaa waraysi aan idinka hayno guddoomiyaha degmada xudur ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo waddanka turkiga uga qayb galay kulan ay yeesheen ganacsato soomaaliyeed iyo ganacsato waddanka turkiga isagoo sidoo kale fariinna u diray dunida inteeda kale oo ah in la maalgashto soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale iyo xubnihii joogtada ahaa ee caalamka iyo wararkii ugu dambeeyey ayaad barnaamijka kaga bagan doontaan iyo wixii nagu soo kordhin intaanu ku jirno cabdisalaan ayaa farsamaynaya anigoo cabdishakuurana waan idiin soo jeedinaya
idigay bidixi ma ka maaranta madaxow majaha ma ka maaranta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waxaanu eegeynaa barnaamijka qodobkiisa ugu horreeye xalay hotelka s y l ee magaalada muqdisho agaarihiisa waxaa ka dhacay qarax nin naftihaliga ah uu geystay qaraxaasi oo uu xigay weerar ay doonayeen maleeshiya ka tirsan argagixisada al-shabaab inay ku galaan hotelka s y l kaasoo ay fashiliyeen ciidamada ammaanka ee soomaaliya haddaba markii weerarkaasi uu soo idlaaday ayaa waxaa si wada jira shir jaraa'id u qabtay wasiirka amniga gudaha ee soomaaliya mudane cabdirasaaq cumar maxamed iyo wasiirka warfaafinta iyadoo haddana taleefonka uu noogu jiro afhayeenka hay-adaha amniga ee soomaaliya mudane cabdikaamil ha yeeshee waxaanu ka hormaraynaa bal waxay ka yidhaahdeen wasiirka amniga qaranka oo aanu ku hormarayno mudane cabdirasaaq cumar maxamed
laakiin waxaan rabnaa inaan mar labaad mar saddexaad aan uga digno dadka wararka kutaynta ah oo beenta ah sheegaayo inay ka digtoon inay ka taxadiraan wararkaas inaysan cidna aysan siinin waxaan rabaa anoo ku hadlaayo magaca xukuumadda inaan u tacsiyayo runtii annagoo aada uga xun shacabka soomaaliyeed iyo intii dhaawac ama dhimasho meeshaas kasoo gaartay waa uga tacsiyeyneynaa waxaana shacabka soomaaliyeed rabnaa inaan u sheego gaar ahaan waxaan rabaa aniga inuu sheego in yani dadkan shabaabka ah aan lagu tilmaami karin runtii dad islaama inay yihiin sababtoo ah markay wax kaleeta ay waayeen waxay maanta door bideen oo ay dagaal kula jiraan shacabka soomaaliyeed oo jidka wadooyinkaas ka maraya shacabka soomaaliyeed oo wax dhib aan u geysanin ayay yani dagaalkii ay u wareejiyeen marka waxaa fahmi kartaan dadkaas laguma tilmaami karo dad islaam ah dad islaama cidduu ku tilmaanto ayadaa yani qalad gelayso dembi gelayso marka dadkaas ma aha dad islaama shacabka soomaaliyeed marka waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga ah oo ay kala shaqeeyaan dadkaas aan muslimiinta ahayn ee dadka muslimiinta baabi'inayo sidii wax looga qaban lahaa inay kala shaqeeyaanaan rabnaa haddii ay arkaan ama ha ahaato information xog ay soo gudbiyaan laakiin waxaan shacabka soomaaliya sababtoo ah haddii aysan xogta soo gudbinin waxaa ku dhimanayaa meesha oo dadkan ay bartilmaamaydsadeen waa wiilkoodii waa gabadhoodii waa walaalkood waa hooyadood waa aabbahood waa dad muslimiina dadka ay ay bartilmaameydsadeen marka waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed inay arrintaas nagu gacan siiyaan mar walbo ilaahay mahaddiis yacni dhibkii ay wateen inay u geystaan ummadda soomaaliyeed iyo shacabka ma dhicin waa ilaahay mahadiis waxay ku tahay baabuurka taraaga qaraxa saarnaa oo informationka saxda eh, sababta aan u leynahay mar walbana dowladda warkeeda hala sugo waxaa ka mid a baaritaana socda baaritaanka hadda socda wuxuu s- noo noo caddeeyey qaraxa saarnaa baabuurka inuu ahaa laba boqol oo kilogram inuu ahaa oo explosives ah wuxuu ka badnaa qaraxii hotelkii jaziira dhibkaa ogeedeen u geystay wuu ka wuu ka culays badnaa Een, as- iyadoo intaasay jirto haddana dee qofkuusan ilaahay dilaynin ma dhimanayo dhib weyn dadkii ma soo gaarin marka waxaan rabnaa een, in saas loola socdo een, een, da- hay-adahana la taageero shacabkana ay taageeraan een, een, runtii een, waa u mahad celinaynaa waxaan si gaara rabaa inaan yacni tacsi ugu diro hay-adaha amniga oo iyagoo yacni ilaalinayo difaac ugu jiro inay dadka badbaadiyaan ku geeriyooday waa u tacsiinaynaa runtii waxaan leeyahay shaqo fiican bay qabteen Eh, waxaan leeyahay waa dadka mm, shahiidiinta rasmiga ah oo saxda ah waa dadkaas maanta meesha fadhiyay dadkaas dadka badbaadinaya ayaa dadka shahiidiinta ah En, ayagana waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu janatulfitowsi u geeyo En, intaasaan kusoo gabagabaynaynaa warkiina wuxuu ku dhan yahay warka wasiirka warfaafinta uu bixiyey wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
waa tahay isla wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane maxamed cabdi xayir maareeye ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey khasaarihii ka dhashay weerarkaasi iyo sida ay wax u dhaceen
oo markii ay saacaddu ahayd sideedii oo rubi dhiman ayaa kooxaha argagixisada nabaddiidka ee al-shabaab iyo al-qaacida waxay soo qorsheeyeen qarax kale oo weyn oo ay ugu talagaleen inay ku xasuuqaan shacabka soomaaliyeed aan waxba galabsan Een, nasiib wanaag een, een, ciidamada nabadgelyada gaar ahaan ciidanka niisa ayaa ku joojiyey baabuurkii qaraxa weyn waday isbaaro ama meel check checkpointi taalla swl markii ay ogaadeen inaanay halkaa dhaafi karayn waxay isku qarxiyeen ciidankii ayaa baabuurkii weynaa isku qarxiyey baabuurkaasi baabuur aad iyo aad u culus qaraxa uu waday aad u weynaa ayuu ahaa Een, oo runtii deegaanka ku dhow oo dhan een, guryihii iyo dadkii ku jiray iyo meelo dhaadheer argagaxna ku abuuray waxyeelana u geystay Een, ciidanka nisa waxay sidoo kale jiray baabuur kale oo ay saarnaayeen afar qof oo kooxaha nabaddiidka ah oo loogu talagalay marka baabuurka qaraxa weyne uu jabiyo gidaarka een, sidaan filayno s y l inay iyaguna gudaha u galaan oo halkaa dadka shacabka ay hoteelka jooga ku xasuuqaan laakiin nasiib wanaag ciidanka niisa labadiiba way fashiliyeen baabuurkii weynaa inkastuu isku qarxiyey ciidankii joogay checkpointiga haddana bartaas oo aan ahayn meeshii ay u socdeen buu ku qarxay Een, waxay sidoo kale markay ogaadeen baabuurkii inaanu gaarayn meeshii loogu talagalay sidoo kale waxay ciidanka niisa dileen afartii qof oo kasoo degay baabuurkii oo doonaya inay hoteelka galaan is- iyagana laamiga lagu dilay Een, dabcan annaka intaanu hadda dhimasho ognahay een, waxaa dhintay sideed qof oo isugu jira dad shacab ah oo marayay laamiga qaraxu ka dhacay iyo ciidankii joogay checkpointiga baabuurka lagu joojiyey sidoo kale dhaawac ilaa hadda ciidanka een, nabadgelyadu noo soo sheegay ilaa afar iyo toban qof weeye inkastoo ay dhici karto dee markii meel dhib ka dhaco in dadku ay la cararaan dad kale ay dhici karto dowlad ahaan waxaanu cambaaraynaynaa een, ficilada argagixisada ah ee al-shabaab iyo al-qaacida ay ka wadaan soomaaliya shacabka soomaaliyeed aan waxba galabsan ee masaakiinta meel kasta oo ay ku urursan yihiin ay doonayaan inay ku gumaadaan sidoo kale waxaan ka xunnahay een, muddadii aanu wadnay een, baarista iyo hubinta shilka dhacay in warbaahin badan oo kuwa lookalka iyo kuwa banaanka isugu jira inay sameeyeen een, warar badan oo been abuura oo aan xaqiiq ku salaysnayn qaarkood inay waceen dad ay leeyihiin waa boolis laakiin aanu filayno inay shabaab yihiin oo ay leeyihiin waa taliyo boolisa hebel hebel baa la dhahaa telefoonkan kula hadlay baadhis ayaa ku socota oo lagu hubinayaa een, meeshay ka xigteen wararkaas waxaa la hubiyey dhammaan ciidanka joogay aagga dhibku ka dhacay waana la waayey wax ciidana oo warbixin siiyey warbaahinta waxaa la weydiin doonaa meeshay ka xigteen warka annaka oo dowlada wasaaraddii warfaafinta ah waxaanu doonaynaa inaan dadka xaqiiqda usoo bandhigno markaan hubinno dhibku siduu u dhacay cidda wax ku noqotay waxaa nooga horraysa inaan war sheegno inaan dadka soomaalida dhaawaca badbaadino markaa anaka ogol warbaahinta xorta ah iyo in in wararka la la gudbiyo wixii xaqiiqa haddana waxaanaan yeelaynin in la waraysto dad shabaaba in laga ho- warar beena oo oo dacaayada laga fuliyo dalkan ku jira dhibaatada iyo iyo iyo weerarka argagixisada ku jira marka waan uga digaynaa wixii kale ee soo socda ee soo kordha ee warara ee dhinaca dhaawaca iyo dhimashada ah waanu idila soo socodsiinaynaa waxaan tacsi u diraya anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda inkastoo uu hadli doono kusimaha ra-iisul wasaaraha waxaan tacsi u diraynaa dadkii eh, shacabka ahaa ciidamada nafurida ah ee badbaadinaya shacabka soomaaliyeed intii halkaa kaga dhimatay iyo shacabkaba waa isuukaya mid qof kastoo naga dhinta isagoo aan ku jirin ficil dembiile ah waa waa shacabka soomaaliyeed wey marka tacsi baan u diraynaa waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto intii dhimatay inta dhaawacana ilaahay caafimaad ha siiyo
wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane maxamed cabdi xayir maareeye ayuu kaasi ah haddaba hadda waxaa taleefonka ku jira si aan horeba idinku sheegay afhayeenka hay-adaha amniga mudane cabdikaamil macalin shukri ee afhayeene ma ay maqshaa
maasha allah si fiican aan ku maqlaa kusoo dhowow barnaamijka faaqidaada bal ee wasiiradiina waad degeysatay bal waxaad nala wadaagtaa wararkii ugu dambeeyey ee sida xalay wax u dhaceen iyo xaaladdu siday tahay ilaa hadda
Eh, bismillahi raxmaan raxiim eh, sida xalay wax u dhaceen waa si fiican waxaa idinkugu waramay eh, xalayba waad ogeydeen ilaa xili dambe eh, madaxdii qaranka ayaa idin la hadashay eh, waana siday wax u sheegeen eh, qaraxaasi iyo dhibkaasi ay nimankaasi nabadiidka ay la maaganaayeen ummadda soomaaliyeed eh, ilaahay baa shartoodii ayaga ku celiyey eh, targetkii ay lahaayeenna ma aysan haleelin
waay e, meesha qarax uu ka dhacay waa meel wada ah waxaa ku dhoweyd e, beerta nabadda oo ah meel ay dadku usoo damaashaad tagaan xiliyada nasiinada ah bal sida goobta ay wax ka dhaceen ay tahay iyo meesha ay meesha u dhoweyd iyo sida weerarkooda loo fashiliyey sidee kula muuqataa afayeen
Een, sidaad ogsoon tahayba eh, warbixinta hadda aad ku maqleyseen eh, wasiirku uu bixiyey i- nimankaani waxay rabeen eh, targetkooda iyo waxaan ku dhahay iyo dhibaatooyinka ay la maagan yihiin ummadda soomaaliyeed Een, intaasi waa ka wen yihiin oo waxay rabaan inay aada eh, dhibaato weyn u geystaan Eh, waad arkayseen xogta la lasoo helay inay uu ahaa eh, qarax ay sameeyeen qaraxyadii uu kii ugu weynaa inuu ahaa oo laba boqol oo kilogram oo culays ah ay wadeen oo ah qarax eh, ay rabaan inay ku sameeyaan eh, target Een, targetkoodii ma uusan gaarin Eh, haddana eh, shacab fara badan oo soomaaliyeed ayuu dhibaatadaas ay u geysteen Eh, oo dhaawac iyo dhimashaba lahaa oo tiradooda la idiin sheegay Eh, marka eh, nimankaani mar kasta eh, ummadda soomaaliyeed ayaa taargad u ah Een, waxaa taargad u ah eh, qof kasta oo oo oo soomaali ah ayaa taargad u ah Een, marka waana la fashiliyey eh, taargetkoodina muusa gaarin oo arkayseeno laamiga ayay ahaayee ay ahayd meesha eh, lagu fashiliyey welibaan ah meesha checkpointiga eh, eh, eh, ciidamada nabadgelyada ayaa lagu fashiliyey eh, ayagana waan u mahad celinaynaa ciidamada amniga eh, gaar ahaan ciidamada eh, nisa oo joojiyey baabuurkaasi una diiday inuu gudbo Een, maadaama uu loo diiday inuu gudbo marka eh, wuxuu sameeyey inuu si fashil ah uu ku dhammaado barnaamijkoodii weerarkaasi iyo weeraradii kale ee la midka ahaa ee sidaas oo kale ciidamadu ay u fashiliyeen maxay bulshada soomaaliyeed ka baran karaan
Ee, bulshada soomaaliyed waxay ka baran karaan in ee, ciidanka ammaanka qaranka iyo dhammaan een, ciidamadii loogu talagalay in ay heegan ugu jiraan een, nimankan een, naftoodii iyo naftii ummadda muslimiintaba ee soomaaliyeed rabaan inay xalaashadeen ee, ay arkayseen inay waxaan ku dhahay uu- ay ay- ay rabaan mar kasta sidii ay dhibaatada ku geys ee, ugu geysan lahaayeen ummadda soomaaliyeed Een, waxay soomaalidu ka baran karaan iyo shacabkaba in nimankaasi arxanlaawayaasha ah aysan wax inaba ha yaraate eh, eh, aysan u haynin eh, ummadda soomaaliyeed oo ay rabaan inay jiraan shacabka oo ay rabaan inay jiraan qof kasta oo oo- oo oo garasho leh oo ay rabaan eh, in ay eh, danta ay leeyihiin oo ah eh, inay eh, dhibaateeyaan ummadda soomaaliyeed ay ay ay tahay eh, hadafkooda koowaad sidaa daraaddeed ummaddu waxay ka baran doonaan nimankaasi cadowga ah in si cadownimo ah loola dagaalamo oo laga soo wada horjeedsado
waa garta weerarkan wuxuu kusoo beegmayaa xili maalmo ka hor il- ciidamadu howlgalla ay sameeyeen gaar ahaan hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka lagu soo qabtay gawaari iyo huub iyadoo sidoo kale ee digniinana ay jireen marka arrintaasi iyo hadda waxaa bulshada soomaaliyeed looga baahan yahay marka laga hadlayo howlgallada hay-adaha amnigu sameynayaan ka war
waad og tahay nimankan waxa waaye ayagu qorshe ayay wataan qorshihii ilaah iyo tii dawladda iyo tii alaamaha amniguna wa waa halkeeda mar kasta waxay isku dayaan inay dhibaatooyin ay ummadda gaarsiiyaan dhibaatooyinkaas marka qaabka looga taxadaray ama loo foojigan yahay ayay noqonaysaa insha allah waxaan rajeynaynaana inay laamaha amnigu ay ay waxaan ku dhahay xuraanka iyo warbixinaha ay ka helayaan nimankan uu intaa ka shibato si waxaan ku dhahay loogu celiyo mar kasta meeshooda sharta ay wadaan waana laga guuleysto wada aragtaayo waxay ku wareegeysanayaan hadda inay ay shacabkii jiyadka marayay iyo shucuubtii aan waxba galabsanin iyo inay magaalada gudaheeda wax lagu tuurtuuro marka waad dareemaysaa nimankaasi awoodoodii meesha maanta ay marayso argagixisada ah waxaan ku dhahay u jooga markaas inay dhibaateeyaan ummadda soomaaliyeed waxaan rajeynaynaa insha allah hadduu ilah yidhaahdo in xogtooda marba mar ka dambe saas ay usii badanayso xalay markii meesha ay soo gelayeen ay imaanayeen waxaad moodaa inay aada looga taxadiray oo checkpointigii koowaad kii labaad laba meesha u taalay inay hoos u degaan ba loo diiday marka waxaad dareemaysaa inay alaamaha amnigu ay aada u foojigan yihiin inay baaritaanada iyo iyo iyo ugaarsiga lagu wada ayaga laftooda iyo sidii loo soo heli lahaa xuuraankooda iyo meelaha ay ay laguha ay kula jiraan iyo meelaha ay ku qarsoon yihiin insha allah haddii ilah yaraadana waanu ku ammaanaynaa hay-adaha amniga ka hortagay iyo dadkii nasaafurayaasha ahaa ee hor istaagay baabuurkaasi ahaa baawaartii ugu waaweyneyd ee lasoo geliya qarax marka aad baan ugu hambalyeynaynaa insha allah haddii ilah yaraahdo waanan u tacsiyeynaa ummadda soomaaliyeed ee ku dhibaatowday iyo kuwa ku geeriyatay intaba
aada uu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa afhayeenka hay-adaha amniga mudane cabdikaamil macalin shukri oo si toosa khadka teleefonka uga qayb galaya barnaamijka faaqidaadda wararka ee radio muqdisho
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maaranta milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaaba cinahoodu wuxuu soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa
waa tahay magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool waxaa dib loo furay xaruntii degmada xudur ee maamulka haddaba xaruntaasi la furay oo dib udhiskeeda ay gacan ka geysteen hay-ado caalami ah ayaa waxaan wax ka weydiiyey guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed waxaana marka hore bay weydiiyey bal dhismaha xaruntaas iyo xafiiskan dib loo furay iyo sidii ay kusoo gashay
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa
marka hore waan salaamay shaqaalaha idaacadda raadi muqdisho ee kadib saaxiib ee wayba jaray ee macnaha waktidanba socday ee dhismooyin oo lakate- la kadaactirow ee xafiisyadii maamulka degmada iyo xafiisyadii gobolka ee xarunta magaalmada gobolka boqol marka dayactirkiisu aynu wal gebagebaay marka ee daraan kolley ee i- ee ee idaacadaha iyo ee kulli kulli media ku argaasan ee raadi muqdisho waa filfintilogiiba maanaa barnaamijkaas heesta u biyahay marka war furi ee xafiisyadii furimin ee gaabkaas ayaan hooliya ka socota saaxiib waa gartay marka sidee dhismaha xarunta ee degmada xudur ee gobolka bokool ay ku suura gashay
aaday waa heed oo ejg yaa magaalada weba harunga kaleta masanaan saldhiga kaleta deganta marka maamullada iyo barnaamijyadaas madun heedihii jeedini heedaas dhiigilaraayatirti marka xafiisyada lagiya daayatirti marka markii dhammaaytino maamulkii laakwerigi maamulkiina shacabkii dhammaan dadweynihii iyo ururadii dhammaantiyood madaraad nisweernay xafladan dhagni furni xafiisyadii markan waayo saasana kubila xafiisyada ka shaqeey baamadaas maamulada iyo gaadan saasana furanyin marka hay-adina otaa kulaysin waa hay-adda dgjilahaw waayo marka ka hor intaan xaruntaa la idiin dhisin halkee ku shaqaynayseen maadaama degmada muddo sanadaha ay gacanta ugu jirto ee dowladda soomaaliya
way ka shaqeeyaanay magaalada bartamaheed si ku meel gaara maanaa xafiis yaryaro maanaa magaalada yaa maanaa ka shaqeeyaanay hoolilka wedi marka kadibnaat ilaa si ku meel gaara maanaa gaab oo dee magaalada gudaaja ah marka haddii hadda marka insha allah waa gudubni xafiisyadii badiman la dayactiri aramihii meelaan gudubni haddii laa eega meelaan hoolilka wedi doona ahmiyad ankee ayay idiin leedahay ee furitaanka xarunta degmada bokool haddii atii maamulka xarunta degmada xudur haddii atii maamulka
runtii amidiinan ilate day maamul xafiisan laayna xaaladiis gordaas dareemase marka xafiisyadii iyada linka faraasiyi maamulkan amidiinan lay dadweynaha dhammaantiyo in maanaa xafiis la galabeeyo qalabkii iyo kulli maanaa la dayac la dhamaastire
gudoomiyaha magaalada xudur ee xarunta gobolka bokool maxamed macali axmed ayuu ahaa barnaamijka faaqidaada iyo qeybihiisii dambe ayaanu ku guda jirnaa
soomaali waa mid wararka caalamka ayaanu eegeynaa ee markan iyo qodobka ugu doorka roon waxa uu yahay fifa waa ururka caalamiga ah ee kubadda cagta ee dunida ayaa waxa uu doortay hogaamiye cusub waxaa hadda taleefonka ku jira xabiib oo wariyaasha isboortiga ee warbaahinta qaranka ka mid ah ama wariyaasha dhanka ciyaaraha ee xabiib eh, aduu kusoo dhawaanaya faaqidaada bal ninkan la doortay iyo waxa uu yahay faahfaahin naga sii
aada umahadsan tahay waxaa xalay la doortay gudoomiyaha cusub ama madaxweynaha cusub ee xiriirka kubadda cagta ee dunida ee fifa waxaana loo doortay gian infantino oo u dhashay waddanka switzerland laakiin asal ahaan kasoo jeeda waddanka italy een, dabcan ninkan wuxuu la wuxuu la tartamay een, sheekh salmaan oo u dhashay waddanka baxriin waxaana halkaas ka dhacay tartan culus oo wareegii labaad ugu dambeyn infantino ayaa kusoo baxay oo helay een, boqol iyo shan iyo toban cod halka sheekh salma sheekh salmaan oo u dhashay waddanka baxriin isna uu helay siddeetan iyo siddeed cod sidoo kale prince cali bin xussein oo u dhashay waddanka urdun ama jordan ayaa isna helay afar cod oo qura een, ninkan infantino oo wuxuu ahaa xogeeyihii xiriirka kubadda cagta ee qaarada yurub ee uefa waa nin rug cadda ah oo dabcan een, la filayay inuu wax badan ka qabto xiriirka kubadda cagta ee dunida ee fifa oo sida dadka ay la socdaan een, sanadkii lasoo dhaafay galay musuq maasuq iyo is- isdabamarin badan lagu eedeeyay iyadoo ugu dambeyn gudoomiyaha hadda xilka isaga degay ee jose se balater iyo gudoomiyihii xiriirka kubadda cagta ee uefa michel balatini een, lagu soo rogay ganaax sideed sano ah een, marka hadda waxaa la filaya dadka kubadda cagta aadka u jecel in infantino uu wax badan ka bedelo een, sharaf dhaca ku yimid xiriirka caalamiga ee kubadda cagta ee dunida ee fifa waay ninka waxa uu ahaa sidaad ii sheegtay xogeyihii xiriirka kubadda cagta ee yurub ee yurub sidoo kale waxaa ee, arrintan ay saameysay ee, gudoomiyahoodii sa- ee, ninka reer faransa marka saameynta ay ku yeelan ka- arrintaasi iyo saameynta ruuxiisu ay ku yeelatay intee la ekeed
Een, dabcan balater iyo balatino ay ahaayeen dad lagu xushmeeyo kubadda cagta laakiin sharadoodii aad bay hoos ugu dhacday markii lagu eedeeyey inay een, goonsadeen ka badan een, laba boqol oo milyan Een, hadda dadka kubadda cagta xiiseeya waxay barqeynayaan in een, gian infantino uu wax badan ka qaban doono een, sharaf dhaca ku yimid xiriirka kubadda cagta ee dunida ee fifa Een, dabcan een, dalalka africa iyo asia waxay ololo xoog u wadeen in in doorashadan uu kasoo baxo sheekh sallaan oo u dhashay waddanka baxrayn laakiin een, dalalka america iyo yurub dalal kale oo badan ayaa infantino een, lasoo warinaya in codka ay ugu deeqeen isagoo ugu dambeyn kusoo baxay inuu hogaamiyo xiriir kubadda cagta ee dunida ee fifa infantino maxaa laga filan karaa marka laga hadlayo kubadda cagta ee dunida
wallahi niyo infantino waa nin een, hogcaddaa oo ka hadla luqado badan waxaana laga rajeynayaa maadaama uu yahay nin waayo arag ah oo ee, in badan soo maamulayay xiriir kubadda cagta ee uefa oo ahaa xogeeyihii xiriirkaasi oo aadna ka warqabto qofka haddii uu xogeeye xogeeye yahay inuu dabcan yahay nin shaqo badan waa nin shaqo badan oo karti leh een, sida hore u sheegay wuxuu kasoo jeeda asal ahaan waddanka italy laakiin wuxuu haysaa dhalashada waddanka switzerland oo waxay isku dal kasoo jeedaan guddoomiyihii hore ee fifa joseph balater marka ninkan waxaa laga fili karaa inuu wax badan ka bedelo een, xiriirka kubadda cagta ee fifa islamarkaana dib usoo celiyo sumcaddii luntay ee fifa oo dalal badan ay ka aamin baxeen tan iyo markii een, musuq maasuq badan oo xitaa f b a da waddanka maraykanka ay soo galeen baaritaano lagu sameeyey een, madaxda ugu sareysa ee kubadda cagta ee dunida ee fifa sida eh, sir blatter iyo kuwo kale oo saraakiil badan oo la xiray markii lagu helay inay isdabamarin sameeyeen wax ugu badan ee laisku heysana waxay ahayd een, koobabka dunida ee sanadka soo aadan ama sanad soo socda ee laba kun een, siddeed iyo toban lagu qaban doono waddanka russia iyo kan xiga ee laba kun laba iyo toban lagu qaban doono waddanka qatar oo la sheegay in madaxdii fifa ee lacag badan ka qaateen iyagoo labadaasi dal ugu deeqay inay koobkan qabtaan
ugu dambeyn sabalater waxyaabaa lagu xasuusto waxaa ka mid a inuu yidhi een, anigu waxay riday maraykanka oo musuq maasuqaana igu soo eedeeyey markii ee, martigelinta koobka adduunka ee, looga guuleystay maxaad arrintaasi ka leedahay
Een, dabcan guddoomiyaha wuxuu ka andacooday in maraykanka uu ka dambeeyey in een, sharaf dhac ee, lagu rido isaga iyo saraakiishii fifa Een, dhowr jeer wuxuu ka celceliyey in arrintan ay tahay arrin siyaasadeed sidoo kale arrintan cirka ayaa isku shareertay waxaana ka hadlay madaxweynaha dalka russia valadimir putin oo maraykanka ku eedeeyey inuu ka hor ama ka horjeedo in koobka dunida lagu qabto waddanka ruushka oo lagu balansan yahay in koobkan lagu qabto sanadka laba kun sideed iyo toban marka arrintan waxay ahayd arrin saameyn badan ku yeelatay dunida Een, dabcan kubadda cagtana waxaa la oran karaa waxay noqonaysaa sharafdhicii ugu weynaa ee abid soo wajaha marka dabcan dalalka ruushka iyo maraykanka oo siyaasad xoogan ee ka dhexeyso ayaa door weyn ka qaatay Een, waxaa la oran karaa musuq maasuqa iyo sidoo kale een, sharaf dhaca ku dhacay fifa laakiin hadda ninkan u dhashay waddanka switzerland ee infantino ayaa rajo fiican laga muujinayaa cabdi shakuur inuu dabcan dib usoo celiyo noloshii ama sharaftii iyo karaamadii uu lahaa xiriirkan oo dabcan dhisan in ka badan boqol sano aad buu umacsan yahay waxa uu ahaa saaxiibkay xabiib oo ka mid a wariyaasha ka falanqooda ciyaaraha ee warbaahinta qaranka isaga ayaa u dambeeyey barnaamijkii subaxnimo ee falanqeyn faaqidaada wararka cabdisalaan ayaa farsameynaya anigoo cabdishakuurona waan idiin soo jeedin intana markale dib ugu kulmi doono hadduu aabba idma nabadgeliyo
midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maaran